xilli ay kumanaan dhallinyaro ah u tahriibaan dalal shisheeye iyaga oo rajaynaya nolol ka wanaagsan tan ay ku nool yihiin haddana waxaa jira dhallinyaro go-aansaday in ay dalkooda ku sugnaadaan aaminaan kana shaqeeyaan horumarkiisa inkasta oo ay la kulmaan caqabado badan oo ay ka mid tahay shaq la-aan hase ahaatee waxay weli rajo ka qabaan dalkooda qaar ka mid ah dhallinyaradan ku nool jowhar oo la hadlay radio snai ayaa dhallinyarada kula dardaarmay in ay aaminaan dalkooda islamarkaana ay ka shaqeeyaan horumarkiisa wallaahi badankooda sax waas a sheegtay dhalinyarada siiba afrika soomaaliya saan ka siinaane wadankooda horta boqolkiiba sideed iyo sagaal dhalinyarada ma aaminsano mar waliba waxay ku hamiyaan inay wadamo kale oo dad shisheeye ay gacnahooda ku dhisteen maaragta inay mar waliba ay u tahriibaan oo qarash u geliyaan nafsadooda ay risgi geliyaan marka waxaan leeyahay dhalinyarada inay wadankooda aaminaan oo madaxdooda ay caawiyaan mideeda kale wadan waliba wadan welibana dadkoodaa dhista marka wadanna waxaa dhista dhalinyaro marka inay dhalinyaradana wadankooda ku kalsoonaadaan ayna wadankooda shaqo abuur ka samaystaan kula tali lahaa wallaahi niyo taas waxaa sababayso anaka si soomaaliya unaane burbursakeeyaa magaciis ilaa hadda saameyntiisuna ugu dambeysan fahmino marka boqolkiiba sagaashan soo kabashaana samaynaynaa ayadoo saas siitaayna dhalinyaradana caalamka social media ay kala socdaan dadkaas horumarka sameeyey ma arkino ay magaciis social mediahaas ka arkaan marka way ka dhararayaan wadankooda ayakana stiil loo waaye marka waxay wadamadaas kale ay ugu cararaan marka wadankaas bilicdiisa quruxdiisa ay ugu horumaray ay ugu cararayaan iyo wadankiisu si fiican u dhismay sanadkii halka sana oo magaciis jaamacad wax kasoo qalinjabinaysa ugu yaraan shan kun toddoba kun sideed kun arday meesha ugu yar kasoo qalinjabinaysa intoodana shaqo loo mooda heli karan fahmino marka dhalinyarada waxaa waa inay istiil wadankooda kusii nagaadaana rajayna wallaahi inay horta midda koowaad waxaa waaye inay ilaahay tala saartaan oo waalidiintoodana magaciis ka duceystaan waxaa waaye inta kalena eeda isfurfuraysaba maye maye maye weligii kuma fikirin kumana siicaan kuma fikirin wallaahi hadda ani ardaydii haddaan ku dhaha ardaydii toban toban four toban toban five ardaydii qalajibinaysaa ka mid ah ma fahmino wallaahi maantana waa nin dhalinyaro oo shaqaysto oo magaalkiisa ka xamaasha ah dhalinyaradii mar dhow iskuullada ka qalinjibsahayd jas haddana waa shaqaystaa marka dhallinyaradii inay aaminaan oo wadankoodana shaqo abuur ay ka samaystaan wallaahi waxyaabaha qaar waxaa keenaya horta waddankan shaqa malahantii si serias laga hadlo qof walibaad qof iskuul oo soo dhameynayaa markuu intaasoo sano iskuul soo dhigta oo imaado xataa xataa waxbarasho xataa waa ka caystaa jaamacaddii qofka wuxuu leeyahay tahriibka ma kaa fiican yahay waxyaabahaasaa keenaayo hadda waddanka shaqa lahalaay waa shaqada okeeno qaleed may aan dadka ku fikiraya kuma jirina tahriibo laakiin dad badan oo asxaabteeda ka mid ah waa jiraan inay ku fikiraan oo weliba tahriib aadaalaan qaar ka mid a xataa waxaa jiraan inay tahriib aadeen oo xataa dadkooda lacagii waxna lagu deey noqotay wallaahi horta qaar ka mid a waa la taliyay qaar ka mid ahna waxuu ku leeyahay waddankaa shaqa malama iska jijiifeenaa hooy ma canjaari wax kusu weynaa islaamiin laakiin dadka boqolkiiba shaay sagaal waddankan ma kalsoonayna shaqa oo leeyihiin hadalka dhallinyaradan ayaa imaanaya xilli muddooyinkan dambe ay aada u bateen dhallinyaro ku geeriyooday badaha inkastoo tahriibka uu yahay xal deg deg ah oo ay dhallinyaro badan u arkaan badbaado haddana waxaa jira dhallinyaro geesiyaal ah kuwaasi oo doortay in aysan ka cararin dalkooda waxaana ay aaminsan yihiin in isbeddelka uu ka bilaaban karo gudaha dalka